faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkani reediyo cadaadu ku soo dhawaada warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon madaxa xukuumadda galmudug oo kala diray guddigii uu magacaabay doorashada iyo xalinta khilaafaadka galmudug
madaxda ururka helosanno isku khilaafa qaabka loo kala dirayo guddiga doorashadii xalinta khilaafaadka galmudug oo soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug maamulka jubbaland oo xilka ka qaaday maamulka gobolka gado iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta degmooyinka gobolkaasi qaar ka mida mas-uuliyiinta gobolka gado iyo degmooyinka gobolkaas oo kasoo horjeestay xilka qaadis uu ku sameeyey madaxne ku-xunka labaad ee maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud logadheere ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo dooxa u tegay ka qaybgalka madasha dooxa
faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaysa dil askari ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya lagu geystay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose
saraakiisha ciidanka milatariga soomaaliya qaybta koo iyo labaatanaad oo sheegay inay ka guulaysteen inay nabadeeyaan beelo dhowaan ku dagaalamay qaybo ka mida gobolka mudug ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya qaybta toddobiyo labaatanaad oo kala dhex gala laba milasho beeleed ee dhowaan ku dagaalamay deegaana hoostaga degmada jawiil ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle booliska dalka koonfur afrika oo xirxiray dad soomaali u badan kuwaas oo aan haysin dhalashada dalka koonfur afrika
qaar ka mida siyaasiyiinta deegaanada galmudug oo rajo wanaagsan ka muujiyay dhaqagelinta heshiiskii ay wadagaleen dowladda federaalka iyo ururka hilosunna ee ku sugan dhowsamareeb shaqala-aanta haysa dhallinyarada magaalada jowhar oo korortay iyo qaar ka mida dhallinyaradaas oo arrintaasi ka hadlay intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu dookorana warka habeen reediyo cadaado goor udiyaa guruba warkaas suuntaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo jimcaha sabdina ay soo gelayso taariikhduna ay ku aastaysan tahay saddex-iyo tobanka bisha labiyo tobnaad labada kun toban iyo sagaalka caawa waxaa wadajirinku ugu warramaya xasan axmed maxamed iyo weliba anigoo ah saabriin xasan maxamed iminkii haatan u diyaar garooba warkiio faahfaahsan madaxa xukuumadda galmudug ayaa kala diray guddiga doorashooyinka usoo magacaabay doorashada galmudug iyo xalinta khilaafaadka galmudug iyadoo dhinaca kale madaxda ururka laysku isku khilaafeen qaabka loo kala dirayo guddiga doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee galmudug wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa kusoo waramaya in maanta munaasabad ka dhacday xarunta inji ee ku shaqeeya madaxa xukuumadda galmudug iyo hogaanka culimaaddiinka ee sunnadan jamaca ayaa waxaa lagu sheegay in lagu kala diray guddiga doorashooyinka dhowaan uu soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug guddigaas oo ka shaqayn lahaa arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee galmudug kulan saddex mas-uul ugu sarray ururka al-sunna ay ku yeesheen xarunta inji ee ku shaqeeya madaxa xukuumadda galmudug taasoo ku taalla magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa waxay kaga hadleen qaabkay u kala diri lahayn guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka ee dhowaan oo soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug kala dirista guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka ee al-sunna usoo magacdoobay arrimaha galmudug ayaa waxaa ka dambeysay kadib markay dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka al-sunna ay maalin kahor heshiis dhigaya in labaatan xubnood ee baarlamaanka galmudug ka mid noqonaya soo xiran al-sunna taasoo dhigaysa in al-sunna ay kala dirto guddiga doorashooyinka iyo dhammaan inay dowladda federaalka soomaaliya u daba fadhiisato arrimaha doorashooyinka galmudug wararaan ka helina magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa sheegaya in hogaanka elsunna qaybo ka mid a isku khilaafeen qaabka loo kala diraya guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka ee galmudug warar hoosan helena ayaa sheegaya in macalin maxamed oo ah hogaamiyaha guud ee ururka elsunna uu ka biidiiday kala dirista dhammaan guddiga doorashooyinta xalinta khilaafaadka galmudug waxaana la soo sheegayaa in madaxa xukuumadda galmudug iyo xubin sare oo ka mid ah hogaanka ururka elsunna inuu ka dalbaday in dowladda federaalk soomaaliya ee xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka lagu diro guddiga doorashooyinka dhowaan uu soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo lagu talagalay inay ka shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka galmudug macalin maxamed sheekh xasan oo ah hogaamiyaha guud ururka elsunna ayaa madaxa xukuumadda galmudug ka dalbaday in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ugala hadlo sidii guddigan qeybo ka mida loogu diri lahaa guddiga doorashooyinka ee soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo ka shaqayn doona arrimaha doorashooyinka galmudug wuxuu sheegay in haddii aan lagu darin xubno guddigan ka mida guddiga doorashooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha soo magacowlay aysan la kala diri doonin ayna ka shaqayn doonaan arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka galmudug balse madaxa xukuumadda galmudug ayaa la sheegay inuu qaatay go-aan ah in la kala diro guddiga doorashoontii xalinta khilaafaadka ee arrimaha galmudug usoo magacaabay waxaana lasoo warinayaa inuu ka biyadiiday dalabkii macalin maxamed sheekh xasan oo ah in xubno ka mid a guddigaasi uu wasaaradda arrimaha gudaha uu kala hadlo qaabka loogu diri lahaa guddiga doorashooyinka ee galmudug oo ay soo magacowday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya balse in hogaankaasi qaybo badan oo ka mid ah dhaqangelinta heshiiska ay la galeen dowladda federaalk soomaaliya isku khilaafeen islamarkaasna lagu ballamay kulamo kale oo dib laisku soo laaban doono macadda xaalka siduu noqon doono iyo sid u dhaqangeli doono heshiiska ay wadagaleen dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka lasunna taas oo ka arimisaa qaybo ka mid ah deegaanada galmudug maalin ka hor ayaheed markay heshiis dhigayaan labaatan xubnood oo ka mid ah siddeetan sagaalka xildhibaan ee galmudug baarlamaankeeda uu ka kooban yahay soo xulaan maamulka elsunna ee jamaaca ee hogaamiyaha u ka yihiin macalin maxamed sheekh xasan oo ah hogaamiyaha guud ee ururka elsunna waxaana warar soo baxaya sheegayaan in hadda ay isku khilaafeen qaabka lagu dhaqangelilaa heshiiskaasi maamulka jubbaland ayaa xilka qaadis ku sameeyey maamulka gobolka gado iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmooyinka gobolkaasi dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiinta gobolka gada iyo degmooyinka gobolkaasi ayaa kasoo horjeestay xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland warkan waxaa sii ambaqaadaya xasan axmed maxamed maamulka jubbaland ayaa maamul cusub u magacaabay gobolka gado iyo qaar ka mid degmooyinka hoos yimaada gobolkaasi oo bilaa lasoo dhaafay ka taagna xiisad u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya wareyti ka soo baxda xafiiska madaxne ku-xunka labaad ee maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud logdheer ayaa xilka lagaga qaaday qaar ka mid a maamulka gobolka gado halka xilalkaasna loo magacaabay mas-uuliyiin cusub cismaan nuur xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka gado ee maamulka jubbaland ayaa laga qaaday xilka gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado waxaana lagu bedelay maxamed xuseen cismaan oo noqonaya gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado ee maamulka jubbaland marna wax ka weydiiyay xilka qaadista lagu sameeyey cismaan nuur xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka gado ee maamulka jubbaland ayaa wuxuu ii sheegay inaysan jirin cid hogaamisa jubbaland oo xil ka qaadi karta islamarkaasna uusan aqoonsanayn madaxda maamulka jubbaland ee hadda hogaamisa maamulka jubbaland kuwaasoo ka aramiya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay aniga horta dogtayba qofkii degmooyinka gobolka gada ka socda oo aniga hogaaminaya waxay joogaan xarunta caasimada muqdisho dowladda soomaaliya haddii sidaad ogtahayna qaadis waa sameeyeen aad leedihiin waa nimankan maxaan ku dhahdaa gada soo galna oo xaduudda kenya iyo kismaayo aanan dhaafi karin maxaan ku dhahdaa raggaas dee xilka qaadis ay samayn karaan ma jirta annaga dowladda soomaaliya hore aan u taageernay laba sano ka hore ilaanoo noolaan diidnay waqtiga hadda la joogana wax ay maxaan ku dhahdaa dhex geli karaan iyo waxay ka qaadi karaan ma jira haddii ayagaana xil haynin hadda ood ogtahay xilliga waqtiga ka dhacay doorasho la garan karana aysan gelin dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkaba ay diideen maxaan ku dhahdaa ay- aysan jirin Een, haddii dad dhacay oo waktiga een, aad ogtahay ina dhacayna een, waktigan xil baan qaadnay inay tiri ayay ceeb ku tahay oonan ka xishoonayn waktigii doorasho xooga uu axmed sameeyey oo dowladda soomaaliya iyo beesha caalamkaba ay yidhahdeen ma jirto waad ogtahay Een, xil ma haya marka haddii xil la diidayo oo laisku dhadejinayo saa hore isugu dhajiyo diiday wuxuu meesha ku joogan hadda waa awood marka annagana asagoo nool oo laba sana ay u dhimantahan diidnay oodan ogtahay inaan nabi xarunta gobolka gade garbaari ma imaan kartid Een, wuu noolaa markaas waktigiisii ee maxaan ku dhahdaa ee, laba sana u dhinneed walaal markaa hadduu dhacay oo maxaan ku dhahdaa ee, sanad uu dhacsan yahay xilna uusan haynin xil baan qaaday maanta inuu yidhahdo ceeb bay ku tahay ee, Ee, dee xilkana qofka wuxuu qaadi karaa xilkana qofka wuxuu qaadi karaa deegaanka ee, la xukumo markuu imaan karaa ee, dee maba imaan karaan waad ogtayba waraysyada soo saaray cabdiqaadir xaaji maxamed lugu dheere oo ah madaxxoonka labaad ee jubbaland ayaa waxaa maxamed cabdulaahi gadhub looga qaaday xilka gudoomiyaha degmada luuq ee jubbaland waxaana lagu bedelay bashaar aadan cabdikariin oo ah gudoomiyaha cusub ee hadda bedeli doona maxamed cabdulaahi gadhub oo ah gudoomiyihii xilka laga qaaday ee degmada luuq ee gobolka gedo ee jubbaland gudoomiyaha luuq ee xilka laga qaaday ayaa ka mid ah saddex gudoomiye oo dhowaan sheegay inay u go-aan dhanka dowladda federaalka soomaaliya xilli la sheegay in cadaadis ay cadaadisay dowladda etoobiya gaar ahaan ciidamada etoobiya qaybta ka ah halgolka midowga afrika amisom si ay ula shaqeeyaan dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi nuur xasan ayaa waxaasna laga qaaday xilkii gudoomiyaha degmada baardheere ee gobolka gedo ee jubbaland waxaana lagu bedelay ismaaciil cabdi qorac oo ah gudoomiyaha cusub ee hatan noqon doona maamulka degmada baardheere ee jubbaland wareegtada soo saaray cabdiqaadir xaaji maxamed lugu dheere laguma sheegin wax sababo ah oo mas-uuliyiinta degmada baardheere iyo gobolka gedo ee jubbaland xilka lagu qaaday waxaana maamulka jubbaland si gaara gobolka gedo ee maamulkaasi ka taagnaa xiisad u dhexaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo ku loolamaya gacankuhaynta gobolka gedo ee maamulka jubbaland waxaana horey dowladda federaalka soomaaliya oo la wareegtay gacankuhaynta qaybo ka mid a degmooyinka gobolka gedo ee jubbaland kadib markii ciidamadii halkaas jubbaland u qaabilsan oo ay daraawiista ahaa ee dowladda federaalka soomaaliya qaramaysay islamarkaasna ay ka mid noqdeen ciidamada militariga soomaaliya ee gobolkaasi ka howlgala ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta dooxa u tegay qaybgalka ma- shirka madasha dooxa oo sanad kasta lagu qabto magaalada dooxa ee waddanka qatar sida warkan uu ku faahfaahinayo cumar axmed raxim saxiifa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maantay u dhoofay magaalada dooxa ee dalka qatar halkaasi oo sanadkii saddexaad uga qaybgelayo madasha dooxa madasha dooxa oo ay ka qaybgelayaan madax ka socota qaar ka mid ah dowladaha caalamka iyo hay-adaha caalami ah ayaa sanadkan looga hadlayaa ajendayaal ay ka mid yihiin amniga teknolojiyadda dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa soconaysa bisha sebtembar afar iyo tobanka ilaa iyo shan iyo tobankeeda sannadan labada kun toban iyo sagaalka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa madasha dooxa ka qayb galay sanadkii labada kun toban iyo sideedii ilaa sanadkii labada kun toban iyo toddobadii gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirka arrimaha dastuurka iyo mas-uuliyiin kale ayaa ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ku wehelinaya safarka ugu ambabaxay dalka qatar mudane xasan cali kheyre ayaa inta u jooga magaalada dooxa waxa uu kulamo duceedyo la yeelanayaa madaxda qatar iyo qaar ka mid ah madaxda kale ee ka qaybgalayaasha madasha dooxa faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dil askari ka tirsan ciidanka dowladda loogu geystay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose warkan waxaa faahfaahinaya cumar wardoon wararkii la doon ayaa kasoo baxaya dil subaxnimadii hore ee saakay ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dilkan ayaa waxa ay geysteen dab lay ku hubaysnaa bastolado islamarkaana ay u geysteen askari ka tirsanaa ciidanka dowladda soomaaliya askarigan ayaa waxa uu qayb ka ahaa kuwa maneshiinbiyada loo yaqaano islamarkaana canshuurta ka qaada shacabka ku dhaqan degmada afgooye dilka markii uu dhacay kadib ayaa goobta waxaa soo gaaray ciidan fara badan oo ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay isku dayeen in gacanta ay kusoo dhigaan kooxihii dilka geystay laakiin macadda ilaa iyo hadda rasmi ahaan inay soo qabteen shakhsiyaadkii dilkan geystay iyo in kale waxaana laamaha amniga ee degmada afgooye gaar ahaan taliska booliska ay sheegeen inay ku raad joogaan shakhsiyaadkii ka dambeeyey dilka loo geystay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda gaar ahaan kuwa minishiimbiyada islamarkaana haddii ay soo qabtaan sida ay sheegeen in sharciga ay waafajin doonaan islamarkaana ay marin doonaan tallaabada ku habboon ciidanka dowladda soomaaliya ayaana xilligan waxa ay howlgallo kala duwan ay ka wadaan qaybo badan oo ka mid ah degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo ay ku baadagoobayaan shakhsiyaadkii ka dambeeyey dilka ka dhacay degmada islamarkaana loo geystay askariga ka tirsanaa ciidanka dowladda iyo dilal dhowr ah oo horey kaga dhacay degmada afgooye oo mas-uuliyaddooda horey ay u sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab ma ahan markii ugu horreysay in dil noocaana ah uu ka dhaco degmada afgooye iyadoo maalmihii dambe ay ka dhacayeen degmada dilal loo geysanayay qaybo badan oo isugu jira waxgaradka iyo sidoo kale ciidanka ka tirsan dowladda cumar abukar xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya qeybta koy labaatanaad ayaa sheegay inay ku guulaysteen in nabadeeyaan beela dhowaan ku dagaalama qeybo ka mida gobolka mudug ciidamada xoogga dalka qeybta koy labaatanaad ayaa maanta gaaray deegaanka towfiiq ee gobolka mudug oo dagaalbilada ay ka dhaceen toddobaadkan waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey waxgaradka labada beeleed ee dagaalamaya dhammaan bulshaweynta deegaanka towfiiq ee gobolka mudug ee galmudug taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdiwaxiid taliyaha ciidanka qeybta koy labaatanaad jenaraal cabdicasiis cabdulaah qooje dagaare taliyaha ciidanka danab qeybta kow iyo labaatanaad gaashaanle mukhtaar aadan taliyaha guutada shan iyo tobnaad jenaraal mascuud maxamed oo hogaaminaya ciidankan ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxa ay kulamo la yeelanayeen cuqaasha labada beeleed ee dagaalamay iyagoo isla meel dhigay sidii loo joojin lahaa dagaalka loogana abuuri lahaa jawi nabdeed oo bulshada halkaasi ay ku wada noolaato saraakiisha ciidamada ka tirsan militariga soomaaliya qeybta kow iyo labaatanaad ayaa maalmahan ku sugnaa qeybo ka mid a deegaanada gobolka mudug halkaasoo dhowaan uu ka dhaca dagaal ay ku dhinteen in ka badan boqol qof tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ayaa kala dhex galay laba maleeshiya beeleed oo dagaal uu ku dhex maray deegaano hoos taga degmada jawiil ee gobolka hiiraan warkan waxaa sii ambaqaaday cumar axmed ibraahim deegaanka jawiil oo ka tirsana gobolka hiiraan ayaa waxaa ku dagaalamay laba beelood oo halkaasi wada degaa beelahana walaalaha dirirtu halkaasi ku dhex martay ayaa waxaa kala dhex galay ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya kuwaasi oo doonaya inay dhexdhexaadiyaan labada beelood ee halkaasi ku dagaalamay dagaalkan ayaana sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada maleeshiyood ee dirirtu u dhaxayso ciidamada gaaray deegaanka jawiil ayaa waxay ka tirsan yihiin ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta toddobiyo labaatanaad waxaana hogaaminaya taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad ee xoogga dalka korneyl faarax cali waasuge iyagoona ku guulaystay ciidamadan inay kala qaadaan maleeshiyaadka halkaasi dirirtu ku dhex martay nabadoon cabdiwahaab oo ka mid ah dadka deegaanka jawiil ee gobolka hiiraan oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa sheegay in lagu guulaystay in la kala dhex galo labada maleeshiyood ee halkaasi ku dagaalamay waxa uuna sheegay in dadaal xoogan ay ugu jiraan sidai xal looga gaari lahaa dagaalbileedyadana ku soo laalaabtay qaybo ka mid a gobolka hiiraan annaga waxaan makarnaa mogtahay odayaal baan nahay annaga samarkatalasaan nahay in yani isaga labada meelood intaan u tagna marka ugu horreysa xabajoojin aan ku baaqna ka kaleeto maxaan ku raha ciidamadii la kala qaada kabacdi wixii kaleeto oo dhan karsaday in macnaha isaga loo dagaantego waxaa dhammaanta iyo berri aanan ahayn adigun runtii haddana nooga aadanayd waxaanu kaga aaday labada meelood in aan la hadalnay ciidamadii waa la kala durjiyey ilaahay idankiisa ayay ku dhacday annagana waa uu la imaada culayska annaga roobna rabbi baa noo keenay waxaana rajaynaynaa ilaahay idankiisa in aan yani berito meesha marxaladii saddexaad aan u dagaaldegno maya maya maya waxa taas macnaha isagu mar kaletaan ka hadli karaa waxaan jecelnahay ilaahay idankiisa sida annaga holustanada ku taagan oon annaga ku ugu korbaysannahay oon u kor joogno inuu ilaahay inta loogu ergeliyo in aan maxaa ku rahay sida annaga aan jecelnahay ilaahay nooga dhigaan rajaynayna insha allah cid kasta waxaan usoo jeedinaynaa cidii labada meelood oo dhibka ka dhacay maamulada yani isaga dhinacyaha ay ku haya in waraada jecel in laga qayb qaato macnaha isaga xabajoojintaas mahadsan saaxiib booliiska dalka koonfur afrika ayaa xirxiray dad soomaaliya u badan kuwaas oo haysan dhalashada waddankaasi sida warkaan uu mar kale ku faahfaahinayo saaxiibkii cumar axmed raxim suxiifa ciidamo ka tirsana booliiska dalka koonfur afrika ayaa waxa ay bilaabeen howlgallo lagu qabqabanayo dad soomaali ay ku jiraan gaar ahaan kuwa sharciga aan haysan ee ku nool gudaha dalkaasi koonfur afrika ciidamada ayaa si gaar ah waxa ay howlgallada ka dhanka ah soomaalida oga sameynayaan xaafadda ay soomaalidu u badan tahay ee balfele ee magaalada cabetown waxaana la sheegay in howlgalkaasi lagu qabtay dhallinyaro fara badan oo aan haysan sharciga dalkaasi koonfur afrika goobaha ay ciidamada booliska koonfur afrika howlgallada ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah goobaha ganacsatada soomaalida sida dukaamada dharka iyo kuwa lagu iibiyo alaabaha kale waxaana dadka la xiray ku jira milkiilayaasha goobaha ganacsi dadka la xiray ayaa waxa ay isugu jiraan soomaali iyo etoobiyaan waxaana saraakiisha ciidamada booliska dalka koonfur afrika ay warbaahinta dalkaasi u sheegeen in dadka aanan sharciga haysan la siinayo warqado u fududaynayo in ay helaan sharciga saraakiisha ciidamada booliska dalka koonfur afrika ayaa waxa ay digniina kaba dambays ah siiyeen milkiilayaasha hoteelada iyaga oo ugu digaya in qof aanan sharci wadan ay ka kiraystaan hoteeladooda guud ahaan iyo gabi ahaan waxaa intaas ku dhan warkii habeeneed kala socoteen raadiyo cadaado warkan warka xiga intaan ku kulmi doona isma dhaafno